marka waxaan yeelay macnaha sidee laalideyna diyaaradaanala soo saaray meeshii markiinala keenay wax dhakhaatiir ama la daaweeye ama cirbad xanuun baabiye nafsiyo waa weyne ilaa laba maalmood cirbad xataa mana sina xanuun baabiya waxbana waa nooma qabo haye maxaa dhacay markaas kadib markii dambe waxaa imaadeen wasiirka soomaaliya fadhiga waa gartay marka waa doobnay waa doobnay waa doobnay saa ujeedan ujeedan markii dambe meeshii waa naga soo bixiyeen wax cunto a miyaa laidi siiyey wallahi soomaalida meesha ku nool waxka darta nasoo jirmatay cunto nootayna saaciinta xataa cunto xataa waa mamnuukeena wax dhayada ma laguu sameeyey adiga intaad meesha joogta labadii maalmood wax dhayada xataa malagala sameeyey markii dambe waxaana la keenay isbitaalka faasala markii dambe waana keenay goormaa laydin keenay cisbitaalkan kale waxaana la keenay adiga shalay shalay maandarad maxaasaa laydinku dayacay ma weydiisan sababta wallahi markaa weydiinayna dhakhaatiirtii meesha awal joogana cidma imaada ilaa awalke markaa weydiina waa kudhaayaan waa ku imaanaa anaka wax ku qabeen meeshaada joog waa gartay aniga meesha markii dambe saan u xanuunseen u xanuunseen u xanuunseen wax noo imaadan la waayo waxaa noo imaaday safiirka soomaaliya iyo madaxweyne
waa gartay markii dambe waxaan arkay isbitaalka faysal
cisbitaalkaasi waa sidee hadda isbitaalka hadeertaan waa nala gaargaaray waa nala qaba jira waa noo qabteen alxamdulilah meesha ilahay makeenada adoo halkeed ka dhaawacan tahay adiga waxaan ka dhaawacmaday booradan ka dhaawa waa ka dhaawacmaday qaybta hooseen waa muruqana banaanka wala baxday haddana isbitaalka waxaana keenay alxamdulilah meeshii nalka fiican hadeertaan waana la keenay ilahay waa noo gargaaray halkeed halkeed joogtay markaad dhaawacantay haddii qaar xumar ku dhacay halkan safaarian joogna waa ka shaqaynayna adii galab aan casir ahayd adifkawaadaa dhacay akana waa naqaysigan kaxana dhacay maxaad maqashay wallahi dhulkii dhulka imaaday ku seeraaday wixii derbigaa lagu soo dilay qarax aad qaraxa delig waxama ka dhicin aan maanta ka dhacay oo ummadii ku baabi'eenba dadkii kula shaqaynayay maxaa soo gaaray hotel ka shaqaynayay adiga ninka u yaraatay hotelka ka shaqaynaa tiran xanala dhimatay dhaawacuna waa imisa dhaawac maalin muddo waxay ahaayeen ilaa riwaadada dameeyo waana kasii dhawaan kale ma ii dhiibi kartaa qof kaloo dhaawac ahaa oo idila socday magacaagu buuxa ii sheeg abshir maxamed cali adeeda abshir maxamed cali abshiroo imse jir baa tahay waa nin weyn baan horay saddex tan jir baan goormaa lagu keenay suudaan
waxaa la keenay halaan hore hal saac iyo bar hanuunnimo oo la keenay waa gartay marka markii laydin keenay daryeel sideeyaad hesheen
waxaa nala saaray baabuur baa nala saaray meel golol ahoo dad yar yar oo ardaha u dhooban yihiinaa nala geeyey ilaa galabta casirkii markii laga soo baxay wixii ka horreeyay meeshaasaan ku jirnay wax daawaa iyo wax waxqabada midna maanaan arkay imise saacadood baad ku jirteen adigu afartan iyo sideed saac iyo weli baan ku jiro wax dhakhtara idiinma imanin wax daktaraba mara yimi ma jiraan hormara shale waxaa mara yimi safiirkii suudaan iyo safiirka qaran iyo midkii soomaaliya noo yimaadeen waxaana hayaa ma sheegnay mardhow baa wax laidiin qabanaya hayna yidhaahdeen waana naga tageen waxa wax noo qabtana maanan arag galabta casirka markii la tukado kana axdiyaana laka soo qaada meeshii aniga iyo ragan ku jiro qolada anigo ugu jira xilli soo dhamaystirin kalmama waxaa nala keenay isbitaal hadda cirbado iyo waxbaa laygu dhistay laakiin saarshadii weli waxaa saaran xamar la iiga keenay waxayna igu yidhaahdeen subaxdii yaa shaqo lagaa qabanaya lugta laqalaya magara waa gartay dhaawac sideeyaa ku soo gaadhay lug baan ka jabanahay lugta midigan ka jabanahay shaanshada meesha cudurka ka koraysa edaadaas marka ma weydiiseen sababta daryeel caafimaad aada u heli weydeen safiirada iyo markay idin yimaadeen mas-uuliyiinta waan weydiinay kabka qalab yar baa dhacay qalabkiina waa baxnay waana dhamaystirnay ruushiina hadday bilaabanaysa nagu yidhaahdeen markii marka ma idiin bilaabantay hadda hadda halkee laydin keenay hadda waxaa nala keenay isbitaal magaciisa la iigu sheegay faysal marka cirbado unbaa laygu dhistay aniga kuley kaligii shan shaqalaan jooga cirbada laygu dhistay waxaana la yidhi sumaya shaqo lagaa qabanaya haddii alla idin waa gartay marka wax kale oo daawo ah baadhitaan raajo skan dhiig lagaa qaaday midna maanad helin dhiigna waa layga qaaday markii isbitaalkaa lay keenay raajana waa lay saaray labada marka jimcaha iyo wixii ka dambeeya ayay gelayaan xaaladaada waxay gu yidhaahdeen hadda nimanka iiba yidhaahdeene marka waxaa lagu yidhahdeen hadda intaann baan shaqo kaa qabanaa yidhaah waa gartay marka marka sidaas weeye wax hadda kale dhaqanahaynaana ma jiraan waana ka fiicannaha imisaa tihiin ama marka hore ku sideed iyo labaatan ana waa gartay hadda cisbitaalkan imsaad ku joogtaan hadda aniga isbitalka boqolaqa meelay joogtaa qaybta shanaad walaa jirta hal hadda qaybta saddexaadaan joogaa halka waa iga soo horjeedaa ninka jooga unbaan arkaa wax kale ma arki karo banaynta wax kale ma hayo inta usoola joogto hadda tirakoorkeeda ma sheegi karo waa gartay markaad dhaawacmaysa halkeed joogtay waxaan joogay meel isbitalka banaadir agtiisa ma halkaasaad ku dhaawacantay iyadoo qaraxu uu ka dhacay zoobe banaadir agteeda miyaad ku dhaawacantay haa suu kuu soo gaadhay halkaas waxa ku dhacay ma firid baa ma bir baa maxay ahayd waxay ahaayeen madma aqaano waxaan digsi aan maqloon fiiriyey iyo anaa dhacayaan arkay waxay dhigtay wixii ugu dhacana ma aan aragana waa gartay marka waa xaaladda waa iska xaalileahay waa un hadiseeda daaniyaar iska taray qolo aan diin islaam iyo diin gaalada ma ugu sheegi karin ayaan ugu qaar karnaa waxaan ku sheegi karnaa